Mario Ritter Jr.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo jimco ah habeen ay sabti soo gelaysa bisha juulaayna waa sagaal iyo toban sannadka labada kun afar iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada geeska afrika iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo wararka v o a waxaa ka mid ah carqalad baahsan oo dhinaca teknolojiyadda ah oo dunida ka dhacday maanta taas oo saamaysay duulimaadyada bankiyada shirkadaha teknolojiyadda iyo meelo kale waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan donald trump oo si rasmi ah loogu caleemo saaray inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada bisha nofembar isaguna sheegay in uu aqbalay waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan kaga hadlayno doorashooyinkii golaha deegaanka ee harsanaa ee puntland oo la filayo in toddobaadka dambe la qabto qodobadaasi iyo wararkii caalamka ayaad maqli doontaan waxaa kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida cillad farsamo oo galabta soo wajahday nidaamka uu ku shaqeeyo internetka dunida ayaa curyaamisay inta badan adeegyada muhiimka ah ee caalamka laga soo bilaabo socdaalka ilaa maaliyadda ka hor inta uusan adeega internetka dib u soo laaban saacado kadib aroornimadii hore ee jimcihii maanta dalkan maraykanka shirkadaha waaweyn ee duulimaadyada sida american airlines delta airlines iyo united ayaa fariisiyey diyaaradahooda halka ereborro badan oo caalamka ah ay soo wajaheen dhibaato ka qabsatay adeega internetka bankiyada iyo shirkadaha adeegyada maaliyadeed ee australia ilaa hindiya iyo jarmalka waxay macaamiishooda uga digeen dhibaato dhanka internetka ah oo ku timid kombyuutaradooda dalka britain website-ka ay shaqada isaga xaadiriyaan dhakhaatiirta ayaa hawada ka baxay telefishinka sky news oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ingiriiska ayaa isna hawada laga saaray muddo kooban halka naadiga kubadda cagta ee manchester united ay sheegtay in ay joojisay iibinta tikidhada online-ka sababo la xiriiray cillad internetka oo kombyuutaradeeda qabsaday meelaha kale ee ay mushkiladda internetka dunida maanta soo wajahay ay saameyso waxaa ka mid ahaa garoonada diyaaradaha los angeles singapore hong kong amsterdam berlin iyo imaaraadka carabta ciladan internetka caalamka saacado curyaamisay maanta ayaa muujisay halista ka dhalan karta adeegyada caalamiga ah ee u sii badanaya dhanka dijitaalka iyo tiknolojiyada isku xiran ee ay wadaagaan dowladaha dunida maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobey ee loo soo gaabiyo i c j ayaa maanta sheegtay in deegaameynta israa'iil ee dhulka la haysto ee falastiin ay tahay sharci darro dhammaan dowladuhuna ay iska kaashadaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda israa'iil iyo falastiin natiijooyinka ay soo saareen garsoorayaasha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaanan ahayn mid islamarkiiba dhaqangal ah oo qasbi kara israa'iil hase yeeshee ay sharci yaqaanadu ku fasireen mid xambaarsan miisaan marka loo eego sharciga caalamiga ah islamarkaana wiiqi karta taageerada israa'iil gudoomiyaha maxkamadda i c j nawaaf salaam oo aqriyay go-aanka guddiga garsoorayaasha maxkamadda oo ka koobnaa shan iyo toban ayaa yiri deegaameynta israa'iil ee daanta galbeed iyo bariga qudus iyo maamulka lala xiriirinayo waa mid la dhisay waxa uuna si joogto ah xadgudub uga ahaa sharciga caalamiga ah go-aanka guddiga maxkamadda caalamiga ah ee qaramada midoobe ayaa sidoo kale soo jeediyey in ay tahay in israa'iil ay magdhow siiso falastiiniyiinta dhibaatooyinkii ka soo gaaray qabsashada dhulkooda waxay kaloo sheegeen in golaha ammaanka golaha guud ee qaramada midoobe iyo guud ahaan dowladaha uu waajib ka saaran yahay inaysan qabsashada falastiin u aqoonsan mid sharci ah iyo in aysan taageero dhaqaale ku bixin si ay qabsashadaasi u sii jirto israa'iil ayaa dagaal ku qabsatay daanta galbeed bariga qudus iyo marinka kaza sanadka kun iyo sagaal boqol toddobiyo lixdankii wixii markaasi ka dambeeyey waxa ay sii ballaarisay ama ay sii ballaarinaysay oo ay guryo ka dhisaysay dhulka ay qabsatay ee daanta galbeed maxkamad ku taala dalka ruushka ayaa lix iyo toban sano oo ciqaab xabsi adag ah ku riday ivan garashkovich oo ah wariyo u dhashay dalkan maraykanka kadib markii ay maxkamaddu sheegtay in lagu helay dembi basaasnimo wargeyska uu wariyahan u shaqeeya ee wall street journal ayaa xakunka maxkamadan ku sheegay ceyb iyo xakun been abuur ah garashowich oo ah laba iyo soddon jir ayaa sheegay in uusan dembi gelin maxkamadeyntiisa ayaa ka dhacday magaalada yekaterinburg bishii hore kadib markii lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu xog xasaasi ah ka helo warshad soo saarta taangiyada waxa uu noqday wariyihii ugu horreeyey oo maraykan ah oo lagu eedeeyo in uu fal jaajuusnimo ah ka waday ruushka tan iyo dagaalkii qaboobaa waxaana la xiray bishii maarj ee sanadkii tagay isaga oo laga qabtay magaalada moscow ugu dambeyntiina mudaaharaadyo rabshado wata ayaa jimcihii maanta mar kale ka dhacay dalka bangaladesh iyadoo ay booliska iyo ardayda horkacaysa dibadbaxyadani ay iskula dhaceen qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee dhaka booliska ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyaga oo mararka qaarna ridaya rasaas nool wargeeska brothom elo ee dalkaasi ayaa ku waramay in adeegyada tareenada la joojiyey guud ahaan waddanka kadib markii ay dibadbaxayaasha xireen waddooyin halka kuwo kalena ay dhagxaan ku tuurayeen ciidamada amniga dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in lasoo afjaro nidaamka cusub ee koontada shaqada kaas oo dhigaya in ilaa iyo soddon boqolkiiba shaqooyinka dowladda la siiyo qaraabada dadkii kasoo dagaalamay dagaalkii madax banaanada ee bangaladesh ee sanadka kunsaaaqoobiyotoddobaatankii saddex qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen banaanbaxyadii maanta guud ahaana dadka ku dhintay tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada toddobaadkii hore waxa ay gaadheen ilaa iyo toddoba iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen kun iyo shan boqol oo qof oo kale dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha inooga haray idaacaddeenna caawa habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington sidii aad warkeenaba ku maqasheen cillad farsamo ayaa galabta waxa iyo maantaba soo wajahday nidaamka uu ku shaqeeyo internetka dunida waxaana ay curyaamisay inta badan adeegyada muhiimka ah ee caalamka laga soo bilaabo socdaalka ilaa iyo maaliyadda haddaba warbixin ay v o eda ka qortay waxaa inoo haysa wariyaha v o eda sahar ciidla nuur cillad dhinaca kombyuutarada iyo tiknolojiyadda ayaa laga dareemay wadamo badan oo caalamka waxaa hakad ku yimi duulimaadyadii diyaaradaha waxaa xanibmay shaqadii bangiyada iyo hanaankii kombyutaraysidka ahaa cilladahaasi waxaa si guud loo dareemay jimcahan maanta taasi oo keentay carqalad weyn oo saamaysay shaqada shirkadaha iyo adeegyada adduunyada waxaana soo ifbaxday khatarta ay leedahay haddii uu meesha ka baxo hanaanka tiknolojiyadda ee shaqooyinka badani ku tiirsan yihiin shirkadda amniga dhinaca internetka qaabilsan ee loo yaqaano crowd strike ayaa sheegtay in la rumaysan yahay in ciladani aanay ahayn shil amaba weerar dhinaca amniga internetka lala beegsadaya shirkaddu waxaa kale oo ay sheegtay in dhibaatadanu ay ka dhacday antivirus amaba khadka difaaca kombyuutarada oo si khaldan kombyuutarada qaar ay ula dagaalameen taasina waxay keentay in khalal ku yimaado hanaanka difaaca ee kombyuutarada dhexdooda garoomada diyaaradaha ayaa lagu arkayay safaf aada u dhaadheeraaday maadaamoo shaqadii ay madaaradu u qabanayeen dadka dhoofaya ay istaagtay wadamada sida weyn ciladan looga dareemay waxaa ka mid a maraykanka yurub iyo asia iyada oo shirkadaha diyaaraduhu ay waayeen signalka amaba raadaarka meelaha qaar xilli ay dad aada u badani u baxayaan safarada fasaxyada xilliga xagaaga dalka australia ayaa ka mid ahaa meelaha sida weyn ay u saamaysay ciladani isgaadhsiinta ayaana hawada ka maqnayd saacado halka bangiyada wadamada koonfur africa iyo new zealandna ay sheegeen inay joojiyeen nidaamkii lacag bixinta amaba mareegihii online bankingka loo yaqaano ee qofku isagoo aan bangiga tegin uu ka adeegan karo mas-uuliyiinta gegida diyaaradaha ee hong kong ayaa sheegay in lagu warhelay uun duulimaadyadii maanta ee hong kong ilaa thailand oo dib loo dhigay ilaa sabtida berri markii ay ciladani timid iyagooo diyaaraddu ay garoonka ku sugan tahay ciyaartooyga daawadayaasha iyo dadka kale ee ka degayay magaalada baris ka hor furitaanka ciyaaraha olombikada ayaa dib loo dhigay laakiin qabanqaabiyayaasha ciyaarahaasi ayaa sheegay in carqaladani ay tahay mid xadidan oo aanay saameyn ballaadhan ku yeelan doonin habsami u socodka iyo qabanqaabada ciyaaraha olombikada cisbitaalada iyo xafiisyada ay dhakhaatiirtu fadhiistaan ayay ku adkaatay helitaanka macluumaadka bukaanada ay u adeegi lahaayeen shirkadda microsoft ayaa war ay soo dhigtay barta x ku sheegtay in ay ka shaqaynayaan dib u habaynta shaqada software-ka si ay u habayso habab kale oo ay u yarayn karaan saameynta taban ee arrintan iyo in ay hubiyaan isbeddel wanaagsan oo ay ku sameeyaan helitaanka adeegyada
aad ayay u mahadsan tahay sahre cidlo nuur ayaana warbixintaasi inala socodsiisay shirweynihii qaran ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka ayaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gebagabeeyey khudbad u jeediyey madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump isaga oo si rasmi ahna loogu caleemo saaray inuu noqdo tartamaha xilka madaxtinimo ee doorashada bisha november ee sanadkan wariyaha v o e da caroline bersuti ayaa warbixin ka soo dirtay shirweynaha waxaana soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
waan aqbalay magacaabistiinna shirweynayaashu waxaa had iyo goor ay dib u marsiyaan khudbadaha ugu fiican laakiinse halkan waxaa si weyn looga wada dhursugayaa khudbadda madaxweynihii hore marka la eego wixii ku dhacay shan maalmood ka hor donald trump ayaa khudbaddiisa ku bilaabay si dabacsan oo hoose iyo inuu dib u milicsado xanuunkii uu dareemay isu soo bixi sabtidii lagu weeraray musharax madaxweyne madaxweynihii hore dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu yidhi waxaasi maxay ahaayeen waxay noqon kartaa xataa xabad keli ah waxaan kor u qaaday ayuu yidhi gacanteyda oo ay dhiig wada qariyeen intii lagu guda jiray isbuuca shirweynaha waxaa la suray goobta shirka sawirkiisa madaxweynihii hore trump waxa uuna maalinba maalinta ka dambaysa sii xusuusinaya wafuudda musharaxooda adag adkaysiga leh ee aanan u jeejinin xabadda gacanku dhiigluhu uu ku dhuftay wuxuuna ballan qaaday inuu xooggaasi ku fidin doono xataa waddamada ka baxsan maraykanka ee dabadda trump waxa uu sheegay in dagaalka yukrein iyo iska hor imaadka israa'iil iyo xamaas midna uusan dhici lahayn isaga oo jooga ishana ku haya arrinka musharax madaxweyne madaxweynihii hore donald trump ayaa waxa uu yidhi cabsi sii kordhaysa ayaa waxa ay ku gadaaman tahay ayuu yidhi taiwan kuuriya iyo sidoo kale filibiin iyo dhammaan eshiya oo dhan ayagoo waddamadaasi eshiya ay yihiin adduunyaduna waxa ay ku sii siqaysaa dagaalkii saddexaad ee adduunka kani wuxuu noqon doonaa dagaal aanan la mid ahayn kuwii hore sababtoo ah hubka awgis ayuu yidhi trump khudbadda toddobaadyo ka hor ayuu qoray madaxweynihii hore dalkan maraykanka donald trump laakiinse hadda waxaa ka muuqdo isbeddel xooggan oo u badan dhan diimeed marka loo eego dhimashada oo uu u dhowaaday donald trump waxa uu yidhi waxaan hortiinna taaganahay meeshaan hadda laakiinse waxay ku ahaatay raxmadda iyo awoodda alle ayadoo lagu helay soddon iyo afar dembi oo ka dhana trump ayaa waxa uu ku eedeeyey maamulka biden in uu markaasi hubeeyey nidaamka cadaaladda dalkan maraykanka abuurayna sicir barar iyo sidoo kaleeto xuduudaha uu u furay sida uu leeyahay daroogada iyo dadka dembiilayaasha ah musharax madaxweyne donald trump ayaa yidhi waxaan rabnaa in dalkeenna ay dadka soo galaan laakiinse waa inaan si sharci ah dalka dadku ay ku yimaadaan donald trump ayaa masraxa waxa uu ka sheegay madaxweyne ku-xigeenka uu doortay j d fenis waxaana markaasi mar qura isqabsaday sacab sidoo kaleetana waxa uu sheegay xaaskiisa melania oo markaasi sidaasi si lamida dadku ay sacab ku soo dhoweeyeen shanan bon o brain oo isagu ka dhigay jaamacadda texas wax ayaa sheegay in xisbiga jamhuuriga ay direen fariin loo wada dhan yahay oo dadku ay qayb ka wada yihiin
Look how friendly we are in some ways.
bal fiiri sida aan u kala duwannahay bal fiiri sida aan saaxiibo u nahay annaga meelaha qaarkood bal fiiri sida dimuqraadiyiintu ay xasarad u yihiin fiiri sida aan u midaysannahay fiiri sidaan uga badqabno trump sida la filaya ma uusan gudbinin fariin adag oo midnimo ah falanqeeyayaashu sida ay sheegeen laakiinse qaar ka mida wafuudda ayaa dareemay taasi dadku way isu wada imaanayaan annaguna waxaan nahay xisbiga shacabka sidaas waxaa yidhi mid ka mida wafuudda ka yimid gobolka florida sidoo kaleeto mid ka mida ergada ka socota gobolka wisconsin ayaa ah iyadoo xiran koofiyad bacaaga ka samaysan oo loo ekeysiiyey subagga farmaajada waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay dhaqdhaqaaqa mawjadeed ee midabka guduudan ee xisbiga jamhuuriga uu caanka ku yahay iyo donald trump iyo j d fens oo loo doorto ayaguna inay aqalka caday dalkan maraykanka ay hogaamiyaan mahadsanid zahre cabdi axmed warbixintaasi waxaa ka soo dirtay magaalada milwaki ee gobolka wisconsin wariyaha v o eeda carolin bresuti haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada garowe kusoo diyaariyay wariyaha v o eeda nuux muuse barjaab
kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada garowe waxaana uu ku saabsan yahay doorashada degmooyinka harsan ee toddobaadka soo socda ka dhacayo qaybo ka mid ah deegaanada puntland waxaa barnaamijka marti igu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka puntland ee beek islamarkaana ah sihayaha guddoomiyaha guddigaas axmed maxamuud cumar sidoo kale cusmaan gamuure guddoomiyaha xisbiga runcad oo ka mid ah xisbiyada tartamaya iyo faysal axmed warsame oo ka mid ah bulshada rayidka islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda puntland iyo soomaaliya ugu horeyn haddaan ku hormaro guddoomiye suurtagal ma tahay in la helo doorasho cadaalad ku dhacda maalmahan waxaan u madlannahay doorashadii saddexda degmo ee dhammaystirka ahaa goliyaashii deegaanka ee puntland hore looga soo qabtay waxayna ku aastaysan tahay maalinka saddex iyo labaatanka doorashada inay noo dhacdo si guudna waxaanu sameynay diyaargarow fiican dhinac walba maanta ugu dambeysay waxaanu hadda tababarkii usoo furnay oo daafur samayna doorashada tababarkiina usoo furnay shaqaalihii ka shaqayn lahaa saddexda degmo guud ahaanna ololihii axsaabta siyaasadda oo muddo soo socday baan rabnaa inuu isagana insha allah maalmahan fooda nagu soo haya labada maalmood soo socda uu soo xidhmo marka guud ahaan meelaha ay ka dhacayso doorashada iyo guud ahaan waxaan ku idhahdaa shaqaalihii iyo diyaargarowga oo dhan waan dhamaystirnay waxaan rajaynaynaa in doorashadu ay sida loogu talagalay u dhacdo noqotona doorasho daahfuran oo korjoogtadii iyo cid walba oo qayb ka noqon lahayd ay qayb ka tahay axsaabta muraaqibiintii u joogay guud ahaan marka waxaan filaynaa insha allah doorasho daahfuran oo maaragtay xor ah oo xalaal ay noo dhacdo saddexda degmo oo nadiifa dadku ay u doortaan dadkii maaragtay maamuli lahaa ee goliyaashooda deegaanka ay la xisaabtami lahaayeen ilahay idankiisa
haddaan usoo laabto cusmaan gamuure xisbiyada qaabkay ugu diyaargarowdeen inkastoo maalmihii ugu dambeeyey aada wadeen isu soo baxyo aada dadka kaga dalbanaysaan in codka idin siiyaan
bismillahi raxmaan raxiim weriye iyo labada odayba waxaan ku salaamaynaysa anta iyo ummadda soomaaliyeed oo dhegeysanaysa waxaan ku salaamaynaysa anta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamka kadib runtii arrimahan doorashada biloweynu ahayn musbaantooda iyo haracsaantoodana waa leeyihiin mar kastaba mar haddan xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba aynaanu isna waxna ku cusbay tahay way leedahay laakiin runtii aad baanu isaga xil saarnay xisbiyadu in ay arrintaasi qabsoonto si dhammaystir puntland ay u hesho dhammaystir in golihii deegaanka la dhammaystiro waxaana rajaynaynaa ama xisbiyada ha ahaadeen ama dee dhinacan kaleba ha ahaad dhinacyada kale ha ahaadeen nusqaan waa iska imanaysaa laakiin waxaan rajaynaynaa dadaal badan baa noo jiro aan isleenahay si magaca puntland kor loogu qaado inay arrintaasi qabsoonto waxaana rajaynaynaa si wanaagsan inuu qabsoonto xisbiyaduna dhammaantood way dadaalayaan waxyaabase ka khaldan waa iska jiraan ma taqaana nusqaan iska iman karta way jiraan xagga kambeynka xagga magaciisiya laakiin runtii waxaan leeyahay waxaa lagu himeysanaya arrintaa in la qabto oo naga go-an shacab ahaan iyo xisbi ahaan markaa ku-an baa jirto arrintaa inaynu dhammaystirno si aynu marxaladda labaad inu ugu gudubno deegaankeenuna uu weji cusub u yeesho international communitiga iyo soomaalida
faysal axmed warsame waxaan jeclaan lahaa inaan bulshada rayidka kaalinta ay arrintaani ku lahaayeen iyo siday idinkula muuqato iminka sida ay wax u socdaan aad baa masantaa nuux iyo akhyaarta guddoomiyaha iyo labada guddoomiyaba ee runtii xilli fiican ku soo aaday waraysigan oo runtii u muuqanaya wacyigelin iyo inuu ka qayb qaadanayo broseska doorashada laftiisa anu waxaan dhihi lahaa horta dee dadka civil society ama bulshada reedka kaalinta ugu weyna leeyihin waa korjoogteynta ayagoo qayb ka soo ahaa wacyigelintii maaragtay markii diiwaangelinta dhacaysa ha noqoto ama ka hor iyo doorashooyinka soo dhacaya laftoodii oo oo labadii doorasho saddex degmo u horeysay iyo qaybtii dambe oo afartameedii degmo qaybta labaad oo dhacay dhammaan waxay ka ahaayeen wacyigelintii korjoogteyntii baristii dadka la barayay qaabka loo codaynayo waxaasoo dhan waxay ka ahaayeen qayb weyn uqareemidda haweenka oo runtii aslaga kaalin weyn bay ka lahaayeen ilaalinta iyo qayb qaadashada shuruucda iyo nidaamka doorashada ee guddiga wada shaqayn lahaayeen oo qaabka loo diyaarinayay isla markii oo la tashiyo badan ay ka lahaayeen iyo lafteeda dadka maaragtay aan isleeyahay minority-ga ama dadka xoogaa laga tiri badan yahay laftooda si u heleen kuraastooda oo qayb uga qaadan lahayn inay u qareemaan hadda arrinta ugu muhiimsan waxaa weeyaan kalsoonida doorashada oo isleeyahay mowduuca waxa ugu muhiimsan ay tahay waxaa ugu muhiimsan marka koowaad aaminaadda hay-adaha doorashada maamulay oo tibig tibig waa la aaminay labadii qayba soo maamushay dee resultigeediina waa shaqeeyo wuu socday haddana waxaa dhiman saddexa degmo kalsoonida qalabka la isticmaalayo oo biometriga iyo processka qalabka la isticmaalayo isagan laftiisa waa la isticmaalo wuu fiican yahay oo hadda wax dhiba kama iman oo dadka xataa duplicateka waa la qabanaya waa isaga lasoo dejinayay kalsoonida madax bannaanida doorashada guddiga inuu madax bannaan yahay oo bilow ilaa dhammaad ay madax bannaan tahay arrinta kale ugu muhiimsan waa amniga doorashada oo arrinta ugu muhiimsan maalinta doorashada dhacayso in amniga la sugo oo aysan dhicin wax booba ama khalada ama cabasha ama dad iskhilaafa doorashada iska dhib badan tahay waxaa ku tartamayaan waa xisbiyo iyo arrinta ugu weyn oo ah qaybqalka bulshada inuu bulshada qaybqalkooda uu yahay mid dee micnaha fiican oo aysan dadku aysan aqbalaan wixii oo sidii hore saddexdan degmo ay ku baaqdeen in khilaaf iyo siyaasad iyo problem aysan keenin oo dadku hadda wuu rabaa marka anu waxaan qabaa un keliya arrinta ugu muhiimsan maanta waxay haysataa tibek oo ah arrinta weyn oo ah inay ilaaliyaan maaragtay baarta egitiska guddiyada laftooda nimankan maarata xisbiyadu waxay leeyihin dad muraaqibiin oo u ilaalin doono laakiin guddiga shaqaalihiisa shaqaday hayaan oo ah shaqada ugu muhiimsan oo ah inay guddiga dadkay dirayaan dad quality leh oo ilaaliya maaragtay ammaanada oo tartanka xisbiyaduna uu dhib badan yahay mar walba eeddu ma dhammaanayso iyo korjoogteynta bulshada reedka ah intaasoo isla socota laakiinse waxaan rabaa inay guul ku dhammaato saddexdaana waxay la mid yihiin kuwii hore inay dhammaadaanana muhiima dad badanoo aduu wax sheesheegaya ama wax uun iska cabasho bani aadamku ma dhammaanayso laakiin anu waxaan qabaa in lowada guntada in lowada dhammeeyo si loo gudbo waxaa loo gudbayaa steeb gola deegaan gola deegaanka halkaas inuu ku xirmo jabtarkiisu marka aad umahadsanta guddoomiye arrinta uu faysal ka hadlay qaabkay ugu diyaargarowdeen inkastoo muddo aad ku howlaneedeen si doorashadaani ay u noqoto mid cadaalad ku dhacda
weli aad baad u mahadsan tahay si guud doorashada diyaargarowgeedu mudduu soo socday doorashadan anaga waxaan u bixinay haddaan nahay hay-adda doorashooyinka ebeek inay tahay doorasho dhamaystir ah ama guud ahaan badi ay tahay waxaa lagu shaqaynayaa na waa wixii loo diyaariyey marka horeba laba kun saddex laatan shan laatanka may in doorashada ku qabsanto agabka uu diyaarsanaa sidii uu diyaarsan yahay sidii degmooyinka iyo goobaha sirjooyinka kulli loo xiray ayaa lagu shaqaynaya waxaa la isla qaatay doorashadaas inay axsaabta iyo hay-adda iyo kulli dowladda isla qaateen doorashadaas maxaan ku idhahdaa dhammaystiruna tahay aynu ku howlgalno agabka loo diyaariyey soo guudna shaqaale weynihii ka shaqaynayey oo doorashada saddex soddonkii degmo soo qabtay ee xirfadda lahaa ayaa jooga oo ka shaqaynaya dhalinyarta shaqaynaysa ee goobaha doorashada tegaysa ee sirjooyinka ka shaqaynaysana waa dhalinyartii la tababaray ee saddex degmo loo tababareen marka hore qabtaan iyagii baan dib u qaadanay wixii ka dhindhinaa baan buuxinay tababar horay qabeen joogdi badan baa lasoo geliyey dadaal haddana sidii baan dadaal u gelinaa saddex cishoo tababar aanu qabanayna waxaas waxaan waxaan iska ilaalinayna in doorashada guldaloolin ku yimaadaan wax lala dhaarinayaa dhalinyarta markay tababarka dhammaystaan waxaa lagu samayn doonaa kormeer joogto ah waxaa joogta warbaahintii oo leef u tabinaysa sida faysal walaal faysal sheegay bulshada rayidka hay oo korjoogtadii leh beeshii caalamka oo e c r-ki baa furan oo la socodkii doorashada bit by bit meel kasta wax ka dhacan toos loo soo tabinayo dhulka dhul jugraafikal ballaaran oo kala fog oo ma aha saddexda degmo ay kooban yihiin marka loo fiiriyo puntland deegaanadeedu intay leegyihiin waxaan isleeyahay si walba oo loo taxadari karo oo maaragtay diyaargarow fiican loogu samayn karo waa u samaynay manaan rajaynayna wax dhaliila dhanka fulinta inay ka iman doonto ilaah idinkiis sidaa faysal sheegay dhaliiluhu dhalilaan ma jiray soomaalna laakiin waxaanu ku talagalnay in waxa uu yahay noqoto maadaama khibrad la leeyahay maadaama diyaargarowga dhinac walba uu fiican yahay oo jiro wax hadda caqabada hortaagan aan noo muuqata dhinac kasta ayna jirin marka waxaan isleeyahay diyaargarowga iyagu boqolkiiba boqol weeye ilaahay idinkii waan ku kalsoonaa gudoomiye intaada ka bixin maadaama aada soo saarteen qoraalkii ugu dambeeyo aad kaga digaysaan in gaadiidka dowladda oo kale la isticmaalo waxaa muuqanaysaa in arrimahaasi in badan guddigoo kale uu ka hadlay xisbiyadoo kale ay ka hadleen sanna dhaqangelin sidoo kale waxaa jirta shaqaalaha hay-adaha dowladdaoo kale in ayagana ay doorashadii ka qayb qaadanayaan iyagoo xisbiga dowladda ay gacanta ku haya talada la shaqeynayo hooshaasi gelinayo qaabkay arrimahaas oo kale uga hortegi kartaan iyadoo weliba waqti yar hadda ay ka harsantaha ololihina u socda
horta degniin aanu soo saarnay aan dhaqan gelin ama aan maaragtay laleeyahay lagama raja qaba aan dhaqan gasho ma jirto xalay baa degniinta ugu horeysa aan soo saarnay arrintaas inaan arrintaas lagu dhaqaaqin wixii ka dambeeyana xisbiyadu way ogyihiin habraayaa la maraa habraac la saxiixay baa jiro cid walba ay ku khasban tahay ganaaxya la soo saaray horena loo soo saaray mar walba waxaanu ilaalinaa in xadgudub uu ku yimaado broseska iyo nidaamka lagu heshiiyey hay-adda u xilsaaran isticmaalka gaadiidka dowladda iyo shaqaalaha dowladdu labaduba waa ka mamnuucsan warqada ku qornay waxayna iman doontaa xisaabta waa la maaragta waa la shaqeynaa fadhiyaanu yeelanaa caawa waanu ballansannahay waxaanu ka wada hadlaynaa mar walba waa anshaxa in la ilaaliyo inta oluhu ka dhiman ay socdo iyo anshaxa doorashadaba ciddii xadgudub ku samaysa oo aan evidence cad u helno waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciya marka hore xisbiga ama cidda maaragtay xadgudubka samaysa shakhsiyaadka murashaxiinta maadaama asxaab ka socdaan xisbiga loo gudbiyaa maaragtay digniinta ah arrintaas si qoraal rasmi ah ka bacdina waxaa xisbiga hadduu ka joogsan waayo arrintaas uu kusii socdo tallaabo cada laga qaadaa marka arrinta isticmaalka gaadiidka dowladda wasidaan uga dignay waxaana ku dhaqi doonaa nidaamka inoo dhexeeyo o ilaalinayo habraaca oo ay xisbiyadu wada saxiixeen kaasna cidna maaragtay inaan loogama aabiyeelayo haddii ay jiraan shaqaale eedu way jirtaa oo ah in shaqaale ka qayb qaatay ay jiraan meelaha xisbiyada ay ololahoodu ka dhacayaan ee degmooyinka waxaan u dirnaa cid annaga naga tirsan oo hay-adda ka tirsan xaqiiqaday soo raadiyeen ee waxaa jira weli cabasho rasmi ah ama anagu cidaan toos u aragno arrintaas qeybka ah meelaha olalahu ka dhacayo oo maaragtay shaqaalaha dowladda ah maanan arag haddii ay jiraan mar walba waxaanu xiriir leenahay xisaabta ama cid dacwo soo gudbiso rasmiga jirto markaasaan tallaabo ka qaadnaa marka arrintaa dadaalkeedan mar walba waa foojiganahay waanu ku dadaalnay arrintaas inaan inta ugu badan aan yarayn karno ayna noqon wax xadguduba oo doorashada qabsamay socodkeeda iyo nidaamkeeda iyo saxaanshaheeda waxna ka yaala gudoomiye cusmaan maadaama dad ololihii ku jirtaan ma jiraan wax caqabado ah oo idin muuqdo oo gelin karo xisbigiin ahaan kalsooni daro
bismi illahi raxmaan raxiim kolley bini aadamku marka waxay qabanayaa nin qofba garashadiisu waxaa u qabanayaa waana bad bini aadam baynu nahay oo boqolkiiba boqol wax barfecti ah ama sax ah ma jiraan wax allaaliya wixii annagu aanu dareenno oo aanu isleenahay caqabad bay ku yihiin doorashada guddiga doorashada u gudbinaa narahnaa xisbigaas iyo hay-adda iyo dadkaas iyo hawshaasaa ka socota hawshaas guddiguna dee wax weeye wuxuu rabaa inuu markhaati buuxa helo dadkeenana ninka musuqmaasuqa samaynaya ama meel kastaba dadkuma joogaano mataqaanaa waa lagu soo sheegay maanta u dambaysa waxa la ilahaa war gaadiidkii dowladda iyobaa dangaroya lagala soo hadlay mas-uuliinta noo jooga waxay lahayeen war meelaha iyo shaqaalihii dowladda baa meel kastaba marayo kambeynkii ku jiraa caawaan rabnay markaa inaanu yani wixii macluumaad ahoo jiro oo hadba dhawaaq noo soo yeeraan run annaguna sidaasoo kale guddigu ayna yidhahdaan baa waxayna rabaa wixii macluumaadka keena marka macluumaadka keena guddigii baan loo wadaagaynaa markaana tallaaba laga qaadaya marka haddee uun caqabad waa iska jirayaan laakiin mar kastaba in la yareeyo baa loo baahan yaho wixii laliqi kala loqo sababtoo waxa caamka ah baa aada iyo aad yani qofkii maanta marxaladda waddanku maraya uu garanayo buu tixgelinayaa mar kastana waa ka hadalaa dacwooyin badan iyo waxyaaba badan oo soo gudbinay tahdiid dadkiio been loo sheegayo barakacyaashiio loo tegayo wax badan baan usoo gudbinaa doonaa hawshaa xisbigaas iyo shakhsiyaadka waa inaad mataqaanaa ogaataan marka way jiraan laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa arrimaheenaas inay dhammaadaan sida ugu hufan u dhammaadaan haddii alla idin cismaan gamur idinka xitaa ka xisbi ahaan xisbiyadiina qaarka ololaha u wadaan dadweynaha waxay dhaliilayaan siday u socdaan dadweynuhu kale kama sida xisbiyada lagu yaqaanay kama codsanaysaan codadka inaad ka heshaan inta badanna xisbiyada ololihii maalmihii ugu dambeeyey sameynayeen ama inay xukuumadda cambaareeyaan ama in maaragtay goobahaasi ay hayse ka daaraan ay xoogga saarayeen marka ma la odhan karaa iyada laftirkeeda waa dhaliil dhanka xisbiyada oo ama qaybtoodba uma maaragtay uma tababarna qaabkii ay dadka dadweynaha ay codka u weydiisan lahaayeen amaba maaragtay uga codsan lahaayeen arrimahaas waa dhici kadhaa inay jiraan laakiin anigu xisbi ahaan xisbiga runtii cadaaladaan ka hadli karnaa dhowr goobo badan baan ka hadalay goobaha dadka saddexda degmana waa codsanaynay inay xusna siiyaan oo mataqaanaa barnaamijkeena waa u sharaxaynay shakhsiyaadka musharaxiinta noocaana waa u sharaxaynay oo mataqaana intaas oo dhan markaa codsigii adigu waa marinayna annagu waase dhici karaysaa inayn xisbiyadu isku faham ahayn ama arrintan doorashooyinka iyo waxeeda ayan mataqaanaa xoogaa u ahaynoo ama ayba jiidataba markaa heesahaas iyo durbaankaa la garaacayo iyo waxaa dadkaasuba ay ku mashquulsan yahay kala ilaawan waa dhici karaysaa laakiin annagu si buuxda baan dadweynaha uga codsanaynay barnaamijka iyaga iyo iyo shakhsiyaadka meel kasta nooga sharaxan aan ugu sharxayno dadku wanaagsan maanuusan codkana siiya aanu ka codsanayn faysal axmed xuseen qaabka xisbiyada ay hadda u wadaan ololaha oo ay dadka ay ku kasbanayaan codadkooda maxaa idinkaga muuqnay runtii horta way daahday oo kambeynka wuuba daahayba oo waxaan isleeyahay aad buu isbuucan iyo isbuuci ka horreeyan buu ahaa kambeyn ma jirin oo waxtaas lafteedu waxawaa daahidaasu dhib badan bay keentay marka runtii taas waa isleeyahay daahidaas way jirtay arrinta kaletana xisbiyadu hadda waa xisbiya da-aalay oo dhiig baxay oo dhaqdhaqaalo la-aan iyo duruufo badan baa kusoo dhacay marka runtii an waxaan isleeyahay ma xuma hadda maalmahan socodkooda iyo orodkooda waa fiican yahay laakiin runtii waa arrinta hadda a ka hadasho ah marka xayawaanku dhaliil waxaa ka mid a marka ururada la ahaa iyo marka xisbiya la noqdayba xisbiyada waxaa laga rabaa iyaga ah codka mucaaradka mucaaradka runta ah oo sharciga sharciyadda haysta iyaga ah sidaa daraaddeed ama ha noqoto adeeg waxbarasho adeeg caafimaad adeeg biyo ha noqoto canshuuraha ha noqoto daahfurnaanta dowladda iyo isla xisaabtanka ha noqoto maaragtay musuq maasuq wixii oo dhaca dadka ka hadla leexaa waa iyaga weli ma arag xisbi ka hadlaya wax noocaasa xisbiyaduna waxay u jiraan adduunka waa dadkay matalaan waa codka dadka wixii khaldama inay saxaan taas waa lagu dhaliilayaa oo runtii xisbiyadu hadda intay jireen oo muddada hadda hawshaa socotay isle waa saddex sano awoodda lahaayeen runtii ama afar sanoba ma muuqato xisbiyadu inay xataa waraaqo soo saaran oo ay dhahaan waxaa khaldan waxaas waxaa khaldan waxaas waa inay toos ku shidaan waxyaabaha khaldaadka maaragtay dowladda dowladduna ma aha malaa'igoo de boqol kiiba boqol waxoodu sax ma aha laakiin waxaa waxaa wax saxaya waa dhaliisha bini aadamka o dhan baan dhaliisha u baahan xisbiyadu waxay u jiraan adduunka dhanna waa dhaliil taa ma muuqato oo runtii taas waan arkaa xisbiyadeennana xisbiye u nidaamsan oo de ma adka waa xisbiye bilow lafteedu annagu lafteedna inaan xisbiyada ka rabno inay noqdaan xisbiyada adduunka ama xisbiye maanta kaamil ah inaan okyaalahaas xiranna lafteen waa khalad oo waa xisbiye dhismaya markaan waxaan is leeyahay wax walba ha dhacdo marxadda in laga gudbo dadkuna wax ku bartaan wixii hor horan looga socdo
gudoomiye waxaa muuqato inaad ka waraysaan in kale ma garanayo in xisbiyada ay xoogga saarayeen dhanka barakacyaasha oo weliba ay ku cadaadinayeen gaar-aan xisbiga talada haya ka in ay codka siiyaan sidoo kaleetana ama ay noqoto dhaqaalo kubdalasho amaba in maaragtay qaybtood barkacyaasha loogu hanjabayay in kaararka iyo deegaanadii la dejiyey laga saari doono haddii aysan dhanka ka aysan u wean marka arrimahaasoo kale qaabkay u monitorgaraysaan ama aada ula socotaan si looga hortago arrimaha walaaca keeni karaya
nuuxur waa loo mahadsan tahay barakacyaashu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta puntland ee xaq kale ee cod kale sida dastuurku qabana qofna maaragtay xaqiisa cid kale ugu hanjabi karto ugu nacgajuulayn karto dadka muwaadiniinta halkaa degeen waa laga yaabaa in la yidhahdo de waa u nugul yihiin oo maaragtay cid walba oo inay isku daydo xisbiga kaah baa soo hadal qaaday annaga xisaabta waa noo siman yihiin cid walba khalad samaysaa waa waa waxaan u aqoonsanahay inay khalad samaysay dadka barakacyaasha kaunka ay degan yihiin hay-ad ahaan waa tagnay xaqiiqadaas warkaas kuna soo gaaray xaqiiqadaan aadinay tiro ka laba jeer baan waxaanu u dirnay hay-adda cid ka tirsan oo commissioneerska u sarreeyaan oo agaasimayaashu ku jiraan waxaanu xiriir la samaynay oo la fadhiisanay dadka maaragtay maamulaha kabanka iyo dadka shacabka ee caadiga ah waxay soo gudbiyeen cabashadaa wax ka mid ah dadka ay ka cabanayeen markaasna xisbi gooni ah ma ahayn laakiin xisbiyo kala duwan ama dadyo kala duwan xitaa xisaab ku jiran oo siyaabo kale ama dhul kaleh bay ka cabanayeen dadkii magacyadooda waan soo qornay waxaanu la wadaagnay maxaanku idhahdaa cidday khusaysay waxaanu dadka u sheegnay in qofku uu xaqa xaqiisa isagu leeyahay meesha codaynta ama meesha uu ka codaynayo markay noqoto inuu tagana aan cid daba joogtaa jirin ilaahay mooyaane cid kale aan arkayn marka cidduu isagu u gorto codkiisa markaas inuu siinayo kaarkiisa cid kale aanu ka codayn karin marka qofka waxa bannaanka loogu sheegaa way dhici karayaan walaal oo wax badan oo dhacaya baa jira oo kuwaa la mida iyo waxyaaba ka badan oo la mid ah marka waxaan isleeyahay waxa muhiimkii waxa weeye dadkana in wacyigelinta aan u badino oo maaragtay waana samaynaa oo si gooniya baan wacyigelin kaamanka u tagnaa haddana qorshaheeda ugu jirtaa dadkii inaan maalmahan intaan doorashada la gaarin aan ku laabanno monitan saxa u dirno ciddii ay ku caddaato ama ciddii aanu dacwada u gudbinay axsaabtooda oo laga dacwoonaya axsaabtoodaan u gudbinay cabashahaan ugu gudbinay maxaan ku idhahdaa degniinta aan soo dirnayna dabcan way khusaysaa ciddii marka aan ka joogsanay arrintaa kusii socota waxaan isleeyahay ay noqonaysaa in tallaabo sharciga laga qaado qofka loo hanjabayo ama maxaan ku idhahdaa loo sheegaya lacagtana wuxuu mudan yahay isaga naftiisa wacyigelintaas aanu mar walba la garab taaganahay inuu qaato oo aanu noqon qof maaragtay kaarkiisii baqdin ama cagajugleen u dhiiba weli ma hayno dadka inta dhowtagay qof waxyeelo lagu sameeyey oo cagajugleyntii la yidhahda wixii aadan noo fulin waxaasaan kugu samaynay marka inaad hawshaas way badan tahay maxaan ku idhaahdaa wax badan oo iyada keliya maaha dhinacyo badan kaaga imanaya tiro badanaa jira laakiin anagu saan sida ugu wanagsan aan dhaligarana waxa weye wacyigelin ku filan dadka inaan siino dadyowga laga cabanaya ee maaragtay nambaradooda iyo telefoonadooda iyo magacyadooda soo helnana inaanu la wadaagno ilaamaha ay khusayso oo in tallaabo laga qaado ama weliba xisaabta ugu horeeyaan marka taasaasaan uga howlgalnay waxaan is leenahay way yartahay sida maalmihii hore loo cabinaya maalmahan annaga warhaynteeda way ka yartahay sida
gudoomiye intaada ka bixin dadka isdiiwaan geliya oo odaynaya waxaa ka mid ah dad ajaaniba oo gaar ahaan wadankan aan dariskanahay etoobiya ka yimid waqti yarna joogay puntland oo xisbiyadu ay xilliga diiwaangelinta ah ay xooga saareen in dadkaasi ay tirooyinka ku buuxsadaan arrintaas marka maxaa ka warhaysaan sideese ku timi
waxa cabashada hore ugu maqal oo ay afkaaga maanta ay ugu horeysa diiwaangelintii hadda maanaan samayn anagu wax diiwaangelinana doorasho un baan qabanana dhamaystir ah haddii calooshooyinkaasu jireen dee xilligii diiwaangelintii ahayd waana arrin u noqonaysaa dee sharciyadda iyo qofka xaqale in la diiwaangeliyo dad badan oo maaragtay ama etoobiya ka yimaadeen ama meel kale ka yimaadeen waddanka ku nool kolley wax common ama haban isleeyahay wax hadda dee waqtigan taagan tahay oo aan isleenahay dhib bay hadda inugu haysaana ma aha haddii ay jiraan dad laga cawday ama dad la diiwaangeliya aan eligible ku ahayn diiwaangelinta waxaan isleeyahay dee xilligii diiwaangelinta ahayd iyo wixii ka dambeeya in loo fakero arrinta diiwaangelinta haddii arrintaasoo kale ay timaado wax lagu xallin lahaa cismaan gamuur haddaan kusoo laabto dhankan ololaha xisbiyada ay wadaan waxaa muuqataa in xoogga aad saarteen oo keliya caasimadda ama magaalada garowga deegaanada kale inkastoo ololaha aad ka wadaan haddana uma xoogana sida magaalada garow aad xoogga u saarteen marka maxaa keenaya arrintaas bismillahi raxmaan raxiim sida walaalkay faysal sheegayba xisbiyadu muddo badan bay shaqaynayeen dhaqaale xumo way iska jirtaa oo maadaama muddo ay shaqaynayeen dadkiina contribution badan uusan bulshada aan ka qayb qaadanayn ee waxyaabo yaryaroo ama dowladdu mar tuurta xukuumaddu mar tuurta ha ahaato ama ama shakhsiyaadka waaweyn oo xisbiga waxay bixiyaan waa marka waa wax kooban sidaa awadeed wa way adag tahay xisbiyada qaarkood in meel allaaliya meeshii ay rabaan ay gaaraan way ku adag tahay arrintaa markaa dhaqaale xumadi waa wax xisbiyadoo dhan wada haysta arrintuna dee waxay tahay maanta dhaqaalaheenu meesha uu joogo dadka ama soomaali haata ama innaga garanba waa la ogyahay dadkiina ma fahamsana xisbiyadan waxay idinku leedihiin contributionka bixiya waxaanu gaarnay inaan nidhaano war cashuurtaba waa bixisaan idinku saddex saac doolar iyo laba laba doolar iyo shan doolar iyo toban toban doolar bixiya marka dadkiina ma fahamsana ay xataa xisbigii bay u malanayeen dowlad iyo dad lacag haysto oo nin kastiba wuxuu leeyahay war maxaan kaa helaya marka dhibaatooyinka dhaqaale xumo waa iska jiraan oo curyaaminaya xisbiyadii curyaaminaya way jiraan time dheerna waa nagu qaadatay hadde wadda dhowr sano ay socotaa baasha oo xafiisyadii kiradoodii mataqaanaa iclaankii wax kastaba waxa weeye waxa lagu leeyahy lacag keen marka sababahaas taasaa jira midaan nusqaanaha jira xisbiyada qaar ka midihii dadka barakacayaasha handadaad bay ula tegayaan waxay leeyihin codka hana la siiyo kaararka samafalka baa la leeyahay kaararkaa lagu siimayo guryaa la leeyahay yani ribadana soo gaaraya mataqaana dadkeena soo gaaraya guryihii mataqaana dadka danyartaa loo dhisay waxaa la leeyahay mataqaana lagu siin mayo dhinac keliyana kama socotay dhinacyo badan bay ka socotay xataa qof rayada oo aan ama xukuumi ahaan marka baa wuxuu leeyahay dhulkii leh markaasu wuxuu leeyahay cidda uu taageero yahay ama isagaa musharaxa marka wuxuu leeyahay ilowba ilowba dhulkaana ka bixinaya haddaydaan codka iigu ridin marka arrimo badanoo noocaasina waa wax jira oo socdo aan la qarin karin xukuumadda shaksiyaal ku jira oo aan anagu is leenahay oo guddiga aanu gaarsiinina way jiraan oo dadka handadaya masalan xaafadaha iyo tuulooyinka iyo dad waxaa jira degmadu ay maamusho oo odayaalka ah dadka waxaa lagu toojargareeyey haddayn annagana xilkaanu kaa qaadin qaarkood oo si baratiga weliba aanu guddiga doorashooyinka u horkeennay ismaantaada ka bixin xisbiyadna qaybtooda waxaa ku milantihiin dhanka xukuumadda ayaa idinku eedeeya marka idinkoo ku milan oo kale guud ahaan xisbiyadan ka hadlaya sidee uga adkaan kartaan markaasoo kale xisbiga xukuumadda
waxaa dhici karaysaa bahashan siyaasadda ahi wax waliba aragay ku wanaagsan yihin laakiin maqal haddii la qaato dhibaata weeye dadkii barburan baa la samaynayaa masalan kasoo qaada haddeer xukuumad baa la dhisay xisbiga keliya aan ku jiro xisbiga runtii cadaalada weyn intii kale waxyaabaha annaga dadkii khaladka naga fahamsanaayoo kale tayadan waan ka hadli karaa moogte khaladka naga faham oo saxay bay ka mid tahay hal biyatooni ama xaaqi wallahi in aanan dowladda ku lahayn barnaamijka dimuquraadiyadda baanu wax kastaba dhaafsan waad ogtihiin kuwii aynu u tirinayna isbaarooyinka kuwa caynkaasa xukuumaddana weydiiya yani mataqana caynkaasa wax allaale iyo wax annagu aan runta waxa keliya oon isku aragti ka ahayn waxa weye arrinta dimuquraadiyadda oo beegna ay ama tii beeg ama beegna ay hogaaminaysay ururada bulshadana ay hogaaminayaan faysal qayb uu ka ahaa intaa keliya wixii kalena dee waaba loo joogaaba hadda mataqaanaa wixii ka dambeeya haddii xabadda meesha ay ka baxdo dee waxay la tahay nin walba codkiisa waa caddaysanaya faysal arrimahan hadduu ka hadlaya dhismaan iyo arrintan hadda weydi ugu dambeysay kumilanka dhanka xukuumaddo kale qaabkay idinkuugu muuqdaan qaabkayse bulshada rayidka oo kale arrimahaas uga hortashaa runtii horta horta waa mid laleeshaas way jirtaa dadka wayna qabaan walaalkiisa uu sheegay marka hore dagaal baa dhacay oo dhib baa dhacay looman dhammeyn oo xisbiyada qayb baa ahayd haddana laakiin hadda haddii saddexda degmo ay dhacayso haddii xisbiyada aysan hadlayn haddaysan intay isu imaadaan wixii khaldana aysan si jamca u sheegayn haddaysan soo saarayn waraaqo maaragtay warsaxaafadeedyo ay ku sheegayaan wixii khalada aysan guddiga la wadaagayn oo markhaatila oo sawiro leh waxay u muuqanaysaa laftooda in miclacifnimo micno dhankooda ah oo micnaha dee adiga qora ha qaadan laakiin dhaliisha iyo inaad wixii khaldan sheegto de waa shaqadaadi mugta shaqadaada waxaad u tartamaysa ama u jirta ama kharash u bixinaysa waa nin qaadanaya inaad ka dhacsato oo aada u dagaalanto oo codkaaga kor u bixiso waa howl u taal xisbiyada mana muuqato hadda way hooseysaa runtii anuu weli ma arag hadda intay xisbiyadu isu yimaadeen ayagoo dhahaya ka hadlaya micnaha i d b ba waa war suuqa un amaba hadal ama xisbi ama qof u hadlo ma ka hadla social media laakiin sida nidaamku ahaa waxa weye intaa isu timaadaan in ay sheegaan caddaynta keenaan guddiga u tagaan hadlaan soo bandhigaan saasaan anuu isleeyahay marka horta taas way jirtaa oo nusqaantaas xisbiyada waa lagu dhaliilayaa guddiguna guddiga laftoodana inay kor joogteeyaanoo de sidii ukululeed baash waagi hore loo kululeeyo oo guddigu laftoodu ay tallaawin adag qaadaan oo waxyaabaha la sheegaya soo kormeeraan runtii dadka victimka oo hadda ugu dhibka badanna waa dadkaas ay dhibida ku jiro waa la isla ogyahay cod badan baana yaala meeshaas haddii hadda ay xataa hadda sida ay khaldaad dhacana waxaa laga yaabaa in amni daro keento oo arrintaas waa khatar ogaada arrintaas micnaha waa haddii codkaas ama si xun loo maamulo ama dhib ka yimaado waa waxa election violencega keena oo dhib baa ka imanaya marka guddiga hadda intay ka hor tahay inay awood saaraan dad fiican waxil saaraan horjoogteen fiican lagu suubiyo aada loo ilaaliyo marka runtii waxaan qabaa in la wada shaqeeyo guddiga iyo xisbiyada iyo maaragtay bulshada reerka munaaqibiintooda shaqo xoog laa taala ee runtiina asmilihila hadda lafteeda shuruuc badan baa xilligii maarata dagaalku dhacayay la bedelay oo khalad ah khalad aad u badan dastuurkaa ka mida shuruuc kalaa ka mida wax badanoo baa u baahan sixid waxaan raacinayaa hadda guddoomiyaha noo fadhiya inta jeeroo aanu annaga oo xukuumadda iyo kaah ka dacwoonayno aanu u keennay oo niri saasaa jidha guddoomiye markhaati runtii cadaaladda guddoomiyaha iigu filan runtii inta jeeroon iri arrintaasaa jidha arrintaa wax laga qabto marka waa u qirayaa inay jirto laakiin annaga ahaan xisbi ahaan guddoonkaanu la wadaagayno weliba cidda badan oo aanu ka cabanayno lahnad qancaykaasa kaah iyo xukuumadda yahay midda xisbiyadaxisbiyada waxaa dhici karaysa waa dad kala afkaara waa dad kala ballamada sidii loo horiyo kala gooniya aamin wax badan baa hadaba xaggooda ka jira maadaama tartanna ka dhexeeya iyagoo dhan waxa weeye way adag tahay si la yidhaha boqol kiiba boqol arrintaan siyaasadeed mowqif ina ku wada istaagano saasay u adag tahay marka taasna walaal intaasaan rabay inaan kuu sharxo gudoomiyahan gudbina gudoomiye arrimahan faysal uu ka hadlayay cusmaan gamuuraan uu tilmaamay maxaa idin kaga muqda annagu xisbiyadan si joogtaan wada shaqaynaa sidaa gudoomiye gamuura sheegay baan qaraya dhayli baan ribood isu siinaa meesha wax marayaan iyo xaaladda iyo waxay dareemaan iyo kulli waa laga yaabaa dadka qaar inay u fikiraan haddii dacwo la gudbiyo meel hisabtigeedii dacwadu ama qaabka nidaamka loo gudbiya laba qaabba way noqotaa si informala oo wixii day xaaladday ku xiran tahay levelka ay joogto haddii xaalad khatar ku ah doorashada ay tahayna in maaragtay markaba la qabto oo wax laga soo saaro oo qoraal rasmi iyo ganaax iyo kulli ay dhacaan haddii xaalad wax laga qaban karo markaas oo ay tahay weli space loo haysta in wax lagaga qabtana waxaa inta badan lagu xaliyaa si informala loo gudbiyaa si informalna lagu wada xaliyaa ayadoon mar walbaan isku dayeyno inaanaan u ordin dhanka ciqaabta iyo ganaaxa laakiin dhanka xalinta waxyaabaha khaldan waa ognahay doorasha lagu jiraa doorashadu waa xamaasad badan tahay xisbiyadu sidaa gudoomiyuhu qirayo iyaga dhexdooda tartan baa ka dhexeeya waana filayaa in yani arrintaasi aana marna xisbiga aanu aani ka celinayn inuu gudbiyo waxa uu dareemayo oo ah in wax doorashada caqabad ku ah isagu ka aamuso ama bannaanka u ka fadhiyo marka waxaan isleeyahay arrintaasi guud ahaan xisbiyadu saan hadda anagu ku wada shaqaynaa si guud waxaan arkaa inay si caadiya oo nadiif ay tahay dadka cabanaya oo mar walba lasoo celcelinaayo oo laleeyahay dad baa maaragtay dhibaato ku haya mar walba anagu guddi ahaan waxaanu u samaynaa kurjoogtayn saan haddaay sheegay labadaas biic oo u dambeeyey laba jeer baanu tagnay kaamanka kulli soo marnay contacti waod aan raadinay nambare gooni ah oo qarsoon aanay maaragtay guddigu leeyihin baanu u sheegnay si ay ula soo xiriiraan informationkooda dhabaan raadinaa
gudoomiye arrimaha kale la hadlayo waxaa ka mida dadka baahiyaha gaarkale kama muuqdaan hadday noqoto dhanka xisbiyada iyo hadday noqotoba qaabkii maaragtay u codeen lahaayeen oo kale iyo adeegyadii waxyaabihii gaarka ay u baahnaayeen marka ciladaas xaggee ka socotaa ma dhanka guddiga soo dhanka xisbiyada
laba aan u kala qaadna walaal marka doorashada iyo codaynta iyo xilliga codaynayaan ka hadlayso baahidooda see loo fuliyo oo arrin khusaysa guddiga laakiin markaan ka hadlayno in lasoo sharxo oo murashaxiinta lagu soo daro waa arrin xisbiyada la xiriirta habrac gooni oo kooto oo sida dumarka oo kale u xidhin ma jiro laakiin dee xisbigay tahay isagu inuu maaragtay dadka isu ilaaliyo oo dadka aanu ka tegin markay timaado doorashada waan ka taxadarnay inta badan meelaha seejooyinka lagu qabanayo doorashadan codayntu ka dhacayso waxaanu ilaalinaa inay noqoto meel ku habboon qofka maaragtay baahida gaarka aleh ama space ku filan inta badan iskuullada iyo emsijadaan isticmaalna iyagoo u diyaarsan xitaa haddii uu maaragtay qofku wiiljar ku soconayo meeshii maaragtay uu mari lahaa dadka shaqaalaha ee maaragtay doorashada ka shaqeynaya goobta doorashada jooga ee goobta codeynta joogana maalinkaa waxaa lagu tababaraa in ay dadka baahiyaha gaarkaala iyo dadka maaragtay aan safka geli karayn inay si gooniya ula tacaamulaan cid gooniya loo astangareeya iyagaa gudbiya safka dhaafiya markaa qofkuu saa ku codeeya si maaragtay aanay u dhicin qofka inuu safka ama maanta dhan joogo ama qoraxda ama qof waayara uu yahay aan istaagi karayn ama hooyo uur leh iyo wax la midka marka arrintaa ka taxadirnay maxaan ku idhaahdaa waxaan is leeyahay dhaliil badana kama jirto gudoomiye saddex iyo labaatanka doorashada waa dhacaysaa soomaaliya waxuu saddexaadka doorashada waa dhacaysa maanta shaqaalihii baa la tababaraya saddexisha tababarkuu soconayaa sabtidu tababarkuu dhammaanayaa isla isniintaba wax la kala aadayaa degmooyinka iyo axadda talaadadana saasay maaragtay ilaahay idinkii doorashada saddexaad waa dhacaysa gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay waxaan rabnaa su-aasha ugu dambaysa ku soo gabagabeyna inay noqoto qaabkee lagu heli karaa doorasho ku dhacdo cadaalad isla markaasina hirgasho waxaan ku hormarayaa ismaan gumul bismillahi raxmaan raxiim waxay waxaa lagu heli karaa xisbiyada xukuumadda iyo guddiga beegba inay iska xil saaraan dhinac kastaba oy ilaaliyaan ciddii doontaa wax yeesho laakiin nidaamka inaynu ilaalino maadaama wixii ay bilow ahaayeen oo hadda weli bilow inoo yihiinna berrito haddaynu xumaan samaynana berrito xumaanta waa soconaysa haddaynu maanta oy bilow tahay ka hortagnana waynu ka hortagaynana markaa saddexdaa jaanib oo mid kastiba magaceenna iyo hufnaanteenna iyo garsoorkeenna ilaaliyo waan isleeyahay way ku dhacaysaa haddii qolo kastaba dhinaceeda iska xilsaadho haddii alla idin insha allah waa intaa uu sheegay gudoomiye gamuure in layska ashado dhammaan runtan mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay guddiga doorashada guddiga doorashada ayagaa hawsha iskala sharciyadda ayagaa referiga ah arbitaraha seeriga hayo ayaga inay ku ilaaliyaan shuruucda iyo nidaamka iyo dadka tartamaya oo iyaga u ah garsoore arinta labaadna waxaa weeyaan korjoogtada bulshada reerka waan isleeyahay qayb weyn bay tahay guddiga caawinaysa
si guud waxaan isleeyahay doorashadu wadajirkeenna macna ku samayn doontaa shacab iyo dowlad iyo hay-ad iyo maaragtay guud ahaan ciidamada amniga sidaynu u wada shaqayno oo sharciga u ilaalino oo dhammaanteen diyaar ugunahay arrintaasi noogu dhacday bayna noqon doontaa hay-adahaanna anagu waan diyaarinay wax kasta ay u baahnayd inay doorashadaas ku dhacdo san nadiifa hufan aanay wax dhibaato ah ama carqaladana ku imaan shacabkuna waa u diyaar xisbiyada siyaasadduna iyagaa maaragtay shaqada loo qabanayaa oo dadkii aanu maaragtay ambitra ahayn ah oo dhexdhexaadka u ahayn ilaa hadda wada shaqaynteeda isaan wada shaqaynayna iyo say sharciga ugu taagan yihin inta badan way fiican tahay waxyaaba khaladaadka yararka marka laga tago marka si guud waxaan is leeyahay aad iyo aad iyo aad baan ugu kalsoonahay doorashadaas in si xalaal nadiif ay noogu dhacdo wadajirkiina ana ku dhacday ilahay idankiis jabtarka golayaasha deegaankuna usa aynu kusoo xirmo inagoo wadajir ana aynu ilaahay idankii waqti fiican bayn haysanaaye ka wada shaqayna si dimuqraadiyaddaas iyo maaragtay doorashooyinka qof iyo codka ah aynu aynu insha allahu baarlamaanka iyo madaxtooyada ugu soo dooran lahayn taabka xiga intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada garowe waxaan u mahad celinayaa martideeda barnaamijka gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka puntland ee pek islamarkaana ah siihayaha guddoomiyaha guddigaasi axmed maxamuud cumar sidoo kale cismaan gamuure gudoomiyaha xisbiga runcad oo ka mid ah xisbiyada tartamaya iyo faysal axmed warsame oo ka mid ah bulshada rayidka islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda puntland iyo soomaaliya waa mahadsantiin mahadsanid
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda ee magaalada garowe nuux muuse birjaab ayaana barnaamijkaasi inala socodsiiyey halka aad nagala socotaana waa v o a
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o eda f m teda aaayoaaaadhibicsagaa iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashandhibic eber eber reediyo kulmiye f m-ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
habeen wanaagsan dhegaystayaal haatanna aanu aadno dhankii kaalimaha heesaha
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysa idaacaddeenii caawa waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo